Ismaaciil Geedi Xasan waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Tani Jowhar kana aflaxday waxna ka bartay jaamacadaha ka howlgala magaaladan. Ismaaciil waxa uu bartay kulliyadda Computer Science-ka ah waxa uuna ku shaqaystaa website online ah oo uu si gaar ah isaga u abuurtay. Website-ka wiilkan dhalinyarada ah uu hirgeliyay ayaa loogu magac daray Hanside waxa uuna ku shaqeeyaa habka online-ka ah oo ay kaga suuqaystaan dadka ku nool afarta xaafadood ee magaalada Tani Jowhar iyo gobollada ku dhow-dhow magaaladan. Ismaaciil Geedi oo inooga warramaya waxyaabaha ku dhaliyay in uu sameeyo website-kan sida online-ka ah alaabaha looga iibsado ayaa yiri sidan.
magacii waa ismaaciil giidi xasan waxaan ku noolahay magaalada jowhar ahna caasimada dowlad goboleedka hiirshabeelle waa magaalo xagaari ah marka laga waramo taariikhdeeda laakiin markii hadda loo bandhigo maamul goboleedyada kale dadka aadka u luuga ah haddana yacni waxaan alxamdi nasiib u yeeshay inaan ardaydii ka aflaxday web design-ka diblomadii oo haddana meel dhexe iyo maretii graphic design-ka markii aan dhammeeyey ilaahay wuxuu ii qadaray ay macallimiintu igu dadaaleen inaan mid e-commerciya oo aan qaas u leeyahay inaan yacni hansidii aan samaysto oo maanta haddii aan analyze kiiska aa idin tuso saddex bilow ma laba bil iyo ma- laba bilood uu furan yahay yacni laba kun oo doolar iyo ka badan in magaalada jowhar oo afar xaafadood ay wax ka iibsato anoo caasimadii tegin anoo garowe tegin anoo boosaaso tegin oo kullina ka wada shaqaynaya in soomaaliya oo dhan oo saddexda shirkadood oo la isticmaalo ee yacni aad u baahan tahay sheyga waa ku dhufane magacaagii taleefonkaaga iyo emailkaaga geline yacni isla markiina haddii aad haysato saal ama e v c ama saal intan wax waa kaga gadan kartaa aniga baajaan soo diyaariyey oo computer science ah daacaddii halka hores ka mida oo aan ka qaato hurbada kama faa'idin way adag tahay in gudaha magaalada Tani Jowhar laga hirgeliyo website si online ah looga adeegto isla markaasina ay dadku ay noqdaan macaamiisha ugu badan ee ka soo dalbada alaabaha marka loo fiiriyo cabirka baaxad ahaaneed ee magaaladan ay ku fadhiso taa oo daqiiqado yar u suurtagelin karta qof kasta oo magaalada ku nool inuu gaaro halka alaabaha lagu gado ee suuqyada magaalada Tani Jowhar balse Ismaaciil Geedi Xasan oo ka mid ah dhalinyarada magaaladan ayaa ka dhiidhiyey go'aankiisa ah in magaalada looga adeegto nidaamka online-ka casriga ah oo uu ugu magac daray Hansida Online